qaar ka mid ah culummada soomaaliyeed ayaa ku baaqay in laga qayb qaato iibinta dhur lagu ballaarinayo madarasada manhal alcilmi oo ku taala degmada warta nabadda ee gobolka banaadir madarasadan ayaa hadda waxaa qur-aanka kariimka iyo culumta kale ee diinta islaamka lagu baraa in ka badan saddex boqol oo arday oo isugu jirta dhanyar iyo dhalinyaro ka xeraysatay gobolada dalka sheekh abuukar xasan sheekh axmed nuur maxamed shimcale iyo sheekh cabdixakiin cali mawlid oo ka mid ah culummada soomaaliyeed ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay ka qayb qaataan iibinta dhulka lagu ballaarinayo dhismaha madarasada madarasadan walaalayaal waxaa ka faa'iidaysta tiro ku dhowaad arday ilaa saddex boqol oo arday ku dhowaad ah oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa halkan lagu tarbiyeeyaa tacliimta islaamka iyo daraasaadka maaragta ah ee culumta shareecada ku barta madrasadu walaalayaal waxa ay ku shaqaystaa duruufo runtii aan munaasib u ahayn in dad intaa la eg ay wax ku bartaan waad u jeedaan hadda meesha aanu ku jirno oo aanu taagannahay waa meel jiingad ah waa meel kulul haddana intaas ay tahay madrasadu iskama lahan waxaan marka ugu baaqaynaa walaalaha muxsiniinta ah eena daawanaya ina dhegaysanaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan inay soo caawiyaan akoonkooda jeebabkooda wujuuhdooda iyo quluubtoodaba ay u furaan sidii madrasadu ay ku heli lahayd dhul iyadu ay iska leedahay oo madrasadu ay ku shaqayso
yacnii in gaari maysiin oo ilaahay wanaag ilaa waxaad jeceshahay aad waxaad jeceshihiin aada bixisiin yacnii kun masaajid oo la dhiso waxaa ka khayr badan ruux caalima oo diinta anfaca oo daaciya oo lasoo saaro meeshan waa meeshii lagu soo saari lahaa dhallinyarada cilmiga magaaladeena waxaad arkaysaa goobo waaweyn oo iskuulladii loogu talagalay waxaad arkaysaa goobo waaweyn oo heesihii iyo fanaaniintii loogu talagalay waxaad arkaysaa goobo waaweyn oo cayaarihii banooniga loogu talagalay waxa ayaan daraa nusmitir ama nusboos oo cilmi loogu talagala ma arkaysi ninkii raba inuu dad cilmi baro waxaa leeyahay ada dhul kirayso meel soo kirayso ardada intaa la eg wax lacaga lagama qaado waxa wax lagu baraa ilaahay dartii marka waxaan aada uga rajeynaynaa bulshaweynta siddeetan kuni ma badna waa afar qofood oo min labaatan kuna in ay dhulka u iibiyaan madrasada munaasabadan waxaa waayaan iskugu nimiday waa munaasabad aada iyo aada muhiim u ah munaasabadaasoo ah arday waxbarata oo cilmiga barata oo diinta islaamka barata muddo dheerna soo baranaysay ayee waxaa soo wajahday mushkilad mushkiladaasoo ah in ay u baahneen dhul ay wax ku bartaan meelihii ay wax ku baranaayeen yacni waa ku filnaaweysay taasaa marka waxay keentay baahi ah in la helo dhul ardadaasi ay wax ku bartaan islaamku wuxuu lahaa jiray madaaris oo cilmiga diinka lagu barto madarasada manhal al cilmi oo ku taalla xaafadda jenaraal daa-uud ee degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ayaa ka qayb qaadata fidinta diinta islaamka